kadib markii dowladda kenya ay hawada ka saartay saddex t v oo dalkan laga leeyahay laba maalin muddo laga joogo kodiyo soddonkii bishii dhamaatay ayna shalay sheegtay si gaara wasiirka arrimaha gudaha saxaafadda u sheegay in telefishinadaasi ay sii xirnaan doonaan inta baaritaano uu sheegay ay kasoo gabagabeynayaan ayaa maxkamadda sare ee dalka waxa ay maantay uxirin kahor go-aan kasoo saartay lagu hor istaagayo hadalka dowladda oo markaasi lagu hakinayo oo muddo afar iyo toban maalina oo tiiviyada maaragtay inay hawada kasii maqnaadaan ay dowladda sidaas go-aankay ku gaartay ee maxkamadda hakisay muddo afar iyo toban maalina oo kiiska ku saabsan tiiviyadaasi ee maxkamadda horyaalla inta laga dhageysanayo waa gartay marka tallaabadan maxay u arkaan dadka kenya maadaama la sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo ay dadka kenyaanka arkayaan dowladda oo soo faragelinaysa ama xiraysa warbaahinta kenyana xorriyatul qoolkeeda bal noo sharax run ahaantii dadka kenyaanka oo maxaa la yidhaahdaa tiiviyadan tiiviye aada u afdheer bay ahaayeen waxay aada u barteen in xorriyatul qoolka maaragtay si gaara warbaahinta kenya markaad eegto dalalka ku xeeran ee geeska africa ay aada uga horeyso tan kalena dastuurka kenyana uu aada u damaanad qaadayo xorriyatul qoolka hadday warbaahin ahaan lahayd hadday muwaadin kale ahaan lahayd waddan aada uga horumarsan marka waa markii ugu horeysay tilaabo noocan oo hal mar tiiviye lagu damiyey intan oo maalin ay hawada ka maqan yihiin maaragtay shacabka waa garan kartaa dareenkooda oo maaragtay tiiviyadan waxay ku shaqeeyaan beejadkooda ay ku leeyihiin ama bogaga ay ku leeyihiin social mediaha warbaahinta ee bulshada ayay ku shaqeeyaan iyo youtube-ka meelahaas ayay ku shaqeeyaan dadka la socdaa lakin dadku aada ay uga munaafisanayn uga wada hadlayin maaragtay tilaabadan dowladda ay qaaday marka warbaahinta waxay isku dayeen inay ilaa iska tigiyaan oo meesha qalabkoodii iyo waxyaabahaas ay geystaan marka aroortii ayaaba hawada laga saaray marka waxay diidayeen dowladdii in maaragtay aada loo buunbuuniyo dhacdada iyada ahi ee raila uu isku dhaariyey salaasidaan soo dhaafay waa garta marka dhaarintaas aad sheegtay in raila uu isdhaariyey talaadadii aanu kasoo gudubnay ilaa iyo hadda maxay dowladda uga falcelisay
run ahaantii tan iyo maalintaas wixii ka dambeeyay dowladda dhowr tilaabo ama hadalo ayaa kasoo baxay waa tii maalintii shalay halkan aan kusii daynay oo dhaqdhaqaaq qaran oo maaragtay ay horay ugu dhawaaqeen bishii labiyo tobanaad ee sanadkii tege ay ku dhawaaqeen mucaaradka oy doonayeen siday sheegeen in isbedel dalkan waxyaabo badan isbedel looga sameynayo ugu halgamayaan waa ti wadanka laga laga xaaraantinime amar looga xaaraantinimay shalay kasoo baxay wasaaradda amniga haddana isla wasiirka arrimaha gudaha fred matian waxa uu maanta sheegay in cid kasta oo dhaqdhaqaaqaasi ka tirsan haddii aanay sida ugu dhaqsaa badan oga bixin muddo maaragtay ayna isku soo diiwaangelin ay ka baxeen in dhammaantood la baacsanayo xubin kasta ka tirsana maaragta markaasi la xirayo waxaa la xiray maalintii shalay shildhibaan ka tirsan baarlamaanka garabka mucaradka ayaa la xiray oo maaragtay isagoo kiisa arrimaha baarlamaanka iyo mushaaraadkooda waxyaabahaas la xiriira oo maxkamad horyaalay iyo ka u joogay maxkamad ku taal magaalada nairobi lagu xiray halkaa lagu qabtay markaasi wuxuu ahaa xildhibaan siyaasiyiin kamid ahaa kuwii tegay maalintii dhaarinta la socday raila marka waa la xiray maxkamadaa maanta lasoo saaray marka isagoo saxaafadda la hadlaayana waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin in dowladdu ay xirto iyaka iyo taageerayaashii sida uu sheegay saddexda milyan ka badnaa maalintii dhoweyda talaadada ahaa tegay uhuru baad marka waxau yidhi haddii ay noo hayaan jaale dowladda nagu hayso diyaar baa u nahay waay ugu dambeyntii maryan raila maadaama uu isdhaariyey xaguu wax ka bilaabi doonaa isna war ma soo saaray walaahi raila horta madaxweynaha dalka iskumuu dhaarin wuxuu isku dhaariyey madaxweynaha dad ayaana habu yiri maalintii la dhaariyey ilaa haddana wax war ah oo maaragtay kasoo baxay lama hayo de waa kii ay ka maqnaayeen rag ugu sarsareeya xisbiguu hogaamiyo marka ilaa hadda raila hadal lagama hayo waxa kaloo saxaafaddu maaragtay aada uga faalloonaysaa maaragtay inuu khilaafaadna ay ka dhex jiraan mucaaradka